بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد وحن كده حجرني في سورة الرعد وحلقها بليا مشركين تعينات كودي والنبي الله محمد عليه الصلاة والسلام أي عناد جرين su-aalaha ay maaragtay canaadka ku jira ay weydiin jireen arrimahaas ayaan maaragtay darsigeenna ku bilaaban doonaa allahna subxaanahu wa tacaala nebiyulaahi moxamed buu la hadlayaayo wuxuu leeyahay adiga mundiraa tahay dadka inaad xaqa u sheegto cadaabka ilaahay uga digto ayaa tahay laakiin aayad inaad keentaa iyo mucjizo iyo khaariqulcaada inaad la timaado adiga shaqadaada ma aha ka bacdi cilmiga ilaahay allah subxaanahu watacaala cilmigiisa siduu waasac u yahay khalqigiisa sida uu maaragtay cilmigiisa u koobay ayaa aayado dhowra aan arki doonnaa in sha allahu tacaala wayaquulu ladiina kafaruu wayaquulu ladiina kuwii waxay odhanayaan kafaruu gaaloobay oo kufaarta ahaa ee mushrikiinta ahaa lowlaa unzila hallaa unzila maa la dejiyo calayhi ay calaa muxamadin sala allahu calayh waali wasalam nebiyullaahi moxamed dushiisa aayatun aayad maa lagu soo dejiyo aayadda oo min rabbihi xagga rabbigiisa ka ahaatay yacni mucjizo oo khaariqulcaado ah maa la siiyo hadalkaas ayay odhanayaan mushrikiintii ayagoo cinaad ula jeedo markaasa allah wuxuu leeyahay innamaa anta mundiruun innamaa anta adiga waxaa tahay un nebiyullaahi moxamedow mundirun mid digaayo oo dadka cadaabka ilaahay uga digayo ayaa tahay marka aayaadka iyo mucjizaadka oo la keeno adiga gacantaada kuma jiraan wlikulli qowmin dad kasta kulligiina waxay leeyihiin haadin rasuul hanuuniye bay lahaayeen nebi buu ilaahay u soo diray oo ummad kastaa iyo qarni kasta ummaddii joogto yacni nebi hanuuniyo ayuu allah subxaanahu wa tacaala u soo diray adigana ambiyadaas oo ummaddan loo soo diray ayaad ka mid tahay xaqa unbaad u sheegaysaa waad u waadixinaysaa baa loo jeedaa marka aayaddan ay codsanayaan waxa ay codsanayaan waa calaamad aan ku garanno inuu nebi yahay yaanu doonaynaa bay leeyihiin sida nebiyullaahi muusaaba ul loo siiyey iyo mucjizaad iyo gacantii nebiyullaahi ciisa yacni maaragtay ibraa'u alakmahi waalabras wa ixyaa'u lmawta loo siiyey qofka indhahala inuu daweeyo indhala'aanta ku dhashay qofka maaragtay baraska qabaa inuu daweeyo dad dhintay inuu ilaahay sabab yani maaragtay sabab uga dhigay inuu soo nooleeyo allah mucjisaadkaasaa ambiyadii la siiyey marka kii oo kale baan annagana doonaynaa bay leeyihin nebiyullaahi saalix hal baa la siiyey oo geela taasoo kale inuu nebi maxamed la yimaado aan aragno inuu markaa nebi yahay oo rasuul ilaahay uu yahay marka aan ku aqoonsanno marka aayaadka dadkii loo soo diray oo mucjizaadkii arkayeyba badankood ma aynan rumaynin badankood ma aynan rumayn qowmu saalix ayagoo hashi ilaahay uu siiye arkayo baynan haddana waxba ku qaadana nebiyullaahi saalix aysan rumaynin sidaasaa loo halaagay wakadalika nebiyullaahi muusa fircawn ou aayadaha mucjizaadka ula yimid ma uunan rumaynin ilaa ilaahay uu ka halaago wahaakada marka aayad dad wax ku qaadanayo ma ahee hadalkan waxay u jeedaan waa mujarad canaad wa iyo maaragta beenin nebiyullaahi moxamed la beeniyo aayaadkuna inaysan rumaynin الله قرآن كو كورما الله أيسن آيات هذه لسي معجزات كلسي أين الرومينين الله حوليه وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون إن الآيات صادرنا معجزات في الأنبياء هرؤسينا وحنو ديدي ونقم منعي وحكا لما تدكي هراء آيات كديني محكوك هذا موالي marka mucjizo haddii la siiyana kuwaana rumayn maayaan hadday mucjizadii beeniyaanna waa la halaagi sidaa darteed mucjizada nabiylaahi maxamed la siiyey waa qur'aankaas weeyaan qur'aankaasuu rabbi siiyey oo mucjiza khaalida ah yani maaragtay nabiylaahi maxamedna ugu filan mucjiz ahaan ugu filan weeyaan wayaquulu aladiina kafaruu kuwii kufaarta ahaa waxay odhanayaan ay leeyihiin lowlaa unzila maa la dejiyo عليه النبي الله محمد دشيسا آية معجزة وخارق العادة أما لغسه الدجيو من ربه معجزة ناسا من ربه حق ربه سكاء هاتي علماء قال وحي ليه حيالها عنادك وذا مشركين توحكم لها والنبي الله محمد يكون له جرين هدار رتينا كرمينو بورتان صفاء او مارت ميشان كتالا ذهب نوغدك marka aan nabinimadaada garanay ama buurahan maka ku wareegsan oo maaragtay dhibka nagu haya naga qaad ayagoo dhaba meesha ka wareeji oo meel wabiyaal iyo meel dhul siman maaragtay ka dhig markaasaanu ku rumaynaynaa haddii loo yeeli lahaa ma ay rumeeyeen maxaa yeele hortooda aayado dad badan la siiyey mucjizaad ay rumayn waayeen marka tii unbayna kuwii unbayna la mid yihiin weeyaan innamaa anta mundirun nabiyulaahi maxamed marka shaqadiisa mihnadiisa waxa ay tahay inuu rasuul yahay oo dadka oo maaragta cadaabka ilaahay ka cabsi geliyo oo jannada ilaahay oo xusuusiyo arintaas un baa laga dooni wey inama anta adigu waxa tahay un nabiyullaahi maxamedow mundirun mid digaaya baa tahay oo dadka xaqa u sheegaya cadaabka ilaahay uga digayo marka waxa dushaada saaran yani waxa weeye waa albalaaqu lmubiin sida allah uu leeyahay fainamaa calayka albalaaqu wacalayna alxisaab annaga ayaa maaragtay adiga waxaad leedahay dushaada waxa saaran waa inaad dadka xaqa gaarsiiso ood u sheegtaa la xisaabtankooda iyo ciqaabkooda iyo kulli annagaa iska le buu allah leeyahay subxaana wa tacaala adigu shaqo kuma lihi marka hidaayada oo marka adiga waxaad leedahay mundiraataada dadka inaa xaqa u sheegtaad leedahay cadaabka ilaahay uga digto baad leedahay laakiin inaa iimaanka qalbiga u gelisaa oo aad waafajiso hidaayatu tawfiiq aad samayso shaqo kuma lihid arintaas waa biyadillaahi subxaanahu wa tacaala allah gacantiisay ku jirtaa ciduu doonoo hanuuniyaa ciduu doonoo baadiyeeyaa weyaan walikulli qawmin dad kasta kulligii waxay leeyihiin haadin mid hanuuniyo oo rasuul ah oo nebi ah bay leeyihiin alqowm waxaa loo jeeda hadda alumma baa loo jeeda waalhaadi waxaa loo jeeda waa alrasuul aayaddan waxay la mid tahay aayaduu rabbi leeyahay wain min ummatin ilaa khalaa fiiha nadiir taasoo kale bay la mid tahay ummad walba kulligeed rasuul u digo ayaa tegay oo wakhtigoodii soo maray oo nebi buu usoo diri jiray xaqa u sheego hanuun ka tuso sharta ka reebo ayay lahaayeen weeyaan yaysanba inay aqbalaanna yani maaragtay khasabkuma aha iimaanka inay qaataan nebigaas laguma khasbi jirin laakiin ummad kasta nabi baa loo soo diray oo xaqa u sheega weeyaan walidaalika imaam malik rahimahullah waxa lagu soo guuriyaa inuu dhihi jiro walikulli qawmin haadin man yadcuuhum ila allahi caza wajal waxaa loo jeedaa qof ilaahay ugu yeera dadka oo rasuul ah weeyaan ayay leeyihiin ummad walbana waa adna kuwii baad ka mid tahay wey ummad walba rasuulkaasaa maarata loo diray adigana rusushaasun baad ka mid tahay sidii kuwaas yani dadka ay ugu qaybsameen qaarna ay u rumeeyeen qaarna ay u beeniyeen unba adna lagugula dhaqmaya weyaan allahu yaclamu ma taxmilu kullu unha wama tagiidu alarxaamu wama tasdaad wakullu shayin cindahu bimiqdaar allahu allah subxaana wa tacaala yaclamu wuxuu og yahay maa taxmilu kullu unha maa aladii kiibuu og yahay taxmilu ay qaadayso oo caloosheeda iyo raximkeeda iyo minkeeda ay ku qaadayso kullu unta mid dhadig kulligeed caloosheeda waxay ku qaado oo raximkii ilmagaleenkii ah allah cilmi buu u leeyahay yacni maa taxmilu ay taxmiluhu waxa ay qaado kullu unta ayuu rabbi ka warqabaa cilmi buu u leeyahay wamaa takiidu larxaamu raximyaashaas oo ilmogaleenkaa waxa ay nusqaamiyaanna allah cilmi buu u leeyaho waa og yahay wamaa tasdaadu raximka wuxuu kororsado uu ziyaadsadana ilmogaleenku ay ziyaadsadaanna allah cilmi buu u leeyahay wuu ka warqabaa weyaan wa kullu shayin shay kasta kulligii cindahu ay cinda allah ilaahay agtiisa bimiqdaarin ay biqadarin waxaddin macluum qadar la yaqaano iyo xad iyo muddo wax la garanayo ayuu leeyahay weyaan uusan ka hormari karin kana dabamari karaynin weyaan xuduud buu leeyahay marna uusan dhaafi karaynin ama uusan ka degdeci karaynin weyaan ayadan laga bilaabo ilaa lahu mucaqibaatu min bayni yadayhi aakhirkeeda aan ka tagnaa cilmiga ilaahay buu ka warramaya allah siduu cilmigiisa waasac u yahay ayuu rabbi subxaanahu watacaala ka warrami weeyaan marka allah yani cilmigiisa waxa weeye waa allaha og yani wax kasta oo dhadig ah oo raxim iyo maaragtay ilmo meelay ku qaadaan leh waxa calooshooda galaa rabbi cilmi buu u leeyaho waa og yahay waa uu ka warqabaa allah subxaanahu watacaala waa og yahay wuu ka warqabaa weeyaan ama bani aadam ha noqdeen ama keyrkooda ha noqdeen weyaan allah wuu ka warqabaa waana og yahay marka maada oo allahu yaclamu maa taxmilu maadaas marna waxaa laga dhigaa ismu mawsuula laga dhigaa oo caa'idkiisi go-an yahay ama yani maada waxaa laga dhigaa masdariya labada macnoba laba macnoo wanaagsan waay waana isku mid un weyaan allahu allah yaclamu wuxuu og yahay ما تحمل كل أنثى أي ما الذي تحمله كل أنثى يعني مركا ماذا موصولة كدقنه وحا أي حنبارته وعلاشه كقاده بدك كستا كله الله أقيها وكور قضاء وحي علاشه ذو كقاده ورب أقيها حالك دون هنه هذا وحا علاشه كسداهي لب أقيها وأقيها ربي هذا بدك أقيها haddii uu mid wanaagsan yahay oo quruxsan uu yahay haddii uu foolxun yahay haddii uu yani saciid yaho ahlu janno yahay haddii uu shaqi yaho ahlu naar uu yahay intaba rabbi waa og yahay xaalad kastau ku sugan yahay waxa caloosheeda ku jira rabbi waa og yahay wuu ka warqabaa weyaan waa og yahay wey maxaa yeele fi suurati luqmaan ilaahay muxuu yidhi wayaclamu maa fi larxaami wayaclamu maa fi larxaam waxa raximka ku jira allah cilmi buu u leeyahay وكذلك في سورة النجم سداس وكلامه رب ليهي يعني هو أعلم بكم إذ أنشأكم وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم يعني الله حؤبيهي علمي بو إذين ليه مركو إذنك إذن أبوري إيه مركا علوش كجرتين جنين هذا حيذين أور كجر هذا حيذين علوش هو يوينكين كجرتين الله علمي بو إذين لها وإذن كورقب وإذن أبيهي وإذن marka allah subxaana wa tacaala cilmigiisu waa waasic weeyaan maada masdariya laga dhigi karaa haddaan masdariya ka dhigno waxaa weeye allahu alleh yaclamu wuxuu og yahay maa taxmilu kullu untaa ay xamla kulli untaa mid dhadig yacni xamligeedii uurkeeda mid og oo ka warqabo weeyaan waxaa weeye uurka waa og yahay ilaahay subxaana wa tacaala uu ka warqabaa waxay la mid tahay aayadda fi suurati faatir ku jirto kale wamaa taxmilu min unha walaa tadacu ilaa bicilmih ilmo maba qaadaba oo ilmo caloosheeda maba galaan mana dejiso oo ma dhasho ilaa ilaahay cilmi buu u leeyahy waa ka warqabaa weeye subxaanahu wa tacaala marka maada haddaan masdariyi ka dhigno iyo haddaan mawsuulo ka dhignaa labadaba laba maaragtay macnoo wanaagsan weeyaan wamaa takiidu larxaamu wamaa tasdaadu yani maxaa loo jeedaa wamaa takiidu larxaamu wamaa tasdaadu horta alkhaydu waxaa la yidhaahdaa xagga luqada annaqsu baa la yidhaahdaa naqsi baa loo jeedaa ziyaadadana waa la garan waa ziyaada weeyaan marka maadan wamaa takiidu iyo wamaa tasdaadu ku jirtaahi labadii macno oo wamaa taxmilu maadii ku jirta aan ku soo marnay ayaa labadaba laga dhigi karaa ama mawsuulo ka dhig ama masdariya ka dhig labada macnaba waa kuugu bannaan tahay weeyaan waa ka dhigan kartaa marka yani markaa mawsuulo ka dhigtaa waxa weeye allahu yaclamu aladii tanqusuhu wataiiduhu tanqusuhu alarxaamu watasiiduhu waxa ay nusqaaminayso iyo waxa kordhinayso ziyaadinayso ba Allah waa ogyahay ama in masdariyo markaan ka dhigno Allahu ya'lamu yani ma tahmilu kullu untha wa ya'lamu naqs al-arham wa ziyadataha Allahu ogyahay yani rahimka waxa naqsigiisa oo maarata nusqaanta ku dhacda iyo ziyaadada ku dhacda Allahu waa ogyahay hadaba culimada mufassiriinta ay waxa loo jeedo ma taqiidu arham wama tasdadu macaaniyaad dowrahay farabadan ku sheegaan kulligeedna way wada kulmin kartaa aayadu way wada kulmin kartaa macnahaas oo dhan waxay leeyihiin abdullah ibn abbas oo kale wuxuu ku fasiraa ma taqiidu arham saqtiga waxa la yiraahdo ilmaha dhiciska ah ee aan bilaha dhamaysanin ayaa la yiraahdaa saqtigaas ma ma tanqus arham rahimkii la raba inuu sagaal bilood ilmaha aan wado horteed waxa ay rido oo soo soo maarto soo tuurta haweenta ayaa loo jeedaa wama tasdaaduna wixii ayagoo kaamil ah dhasho ayaa loo jeedaa buu oranaya raximku wuxuu korsaday ilmihii oo kaamila ay caloosh ka soo baxaan macnahaas uu jeedaa tilmiidkiisa oo mujaahida wuxuu leeyahay yani wama wama taghiidu al-arham wuxuu u jeedaa ما ترى من الدم في حملها markay uurka leedahay haweenta dhiig ay aragto ka yimaado ayaa loo jeeda waa nusqaan waliya waa naqsi weeyaan taqeedu arham rahimki ba soo tuuray oo banaanka soo dhigay weey wama tasdaduna wixii ka ziyada noqdo ala 9 ashhur sagaalka bilood wixii ka ziyada noqdo loo jeeda oo matal haweenka qaar sagaal ku dhalo qaar toban inay gaaraan baa la arkaa toban bilood inay gaaraan ayaa la arkaa bay leeyihiin marka macnahaasna mujaahida ku fasiray daxaak ibn muzaahim isagu wuxuu ku fasiraya wama taqidu al-arham waxay rahimka nusqaamisa wuxuu u jeedaa ma duuna 9 ashhur fa huwa ghayd buqarnaya wixii sagaal bilood ka yar ku dhashay waa ghayd waa nusqaan weeyaan wama fawqaha fa huwa ziyadatu wixii sagaalka ka badanna waa ziyado marka xaqii bilihii ayuu celinaya weeyaan waxay culimada qaar ku sheegaan ay leeyihiin an-naqs wa ziyadatu yarji'an ila al-waladi nusqanta la sheegayo iyo ziyadadan ilmaha laftooda u noqonaya ilmaha laftooda ayaa loo celin oo midalan yaani ilmihi waxa dhici karto inay wax ku ziyadaan jirkiisa farba ku ziyadayso oo meesha shanta farood laga rabay isagoo lix farood lagu dhalanaya lix farood labu dhalanaya ama yaani naqsi ba ku dhacayo meesha shanta laga rabay afar farood ama saddex farood buu la soo baxaya iyo wax lamid ah kaana waxa waa loo jeedaa macnahaas culimadu ku fasiraan oo qurtubi ba maartay fi tafsiirihi ayuu ku soo guurinaya weeyaan waxa kale culimadu ku sheegaan ma taqidu al-arham waxa ay nusqaamiso oo talidu waahidan haweenta hal cunug kaliya dhalaysaa وما تزدادنا يعني waxa loo jeeda talidu tawamayn fa akthar waxay dhalaysaa laba mataana ama ka badan saddex iyo wax la jiro iyo bay dhalaysaa baa loo jeeda wama tasdaadu rixmku uu korsaday oo aan hal cunug kaliya ahayn laba iyo saddex iyo wax ka badan ay dhasho ayaa loo jeeda macaanidaas oo idil waxay leeyihiin aayada way kulminaysaa waxayna tusinaysaa cilmiga ilaahay sida uu waasac u yahay ayay arrintaasna tusaysaa weeyaan cilmiga ilaahay waasacnimadiisa waxayna maaragta kulminaysaa bay leeyihiin ama xagga tirada oo bilaha ah ha nusqaamo ama ha ziyaado ama cudwiga iyo xubnaha ilmaha dhalanayaahi ziyaado ha gasho ama nusqaan ha gasho yacni baa loo jeedaa ama cadadka oo tirada ah ha noqdo oo ilmihii hal ha noqdeen ama laba iyo wax ka badan ha noqdeene waxaas oo dhan baa loo jeedaa bay leeyihiin macaanidaasoo idil maaragtay waa kulminayaa weeyaan yacni macaanidaana dhan way kulminaysaa wamaa taqiidu alarxaamu waxay raximyadu nusqaaminayaan alladii taqiiduhu alarxaamu allah wuu ogyaho cilmibuu u leeyahay wamaa tasdaadu waladii tasdaaduhu waxay kororsanayso ziyaadsanay raximkiin arxaamtii allah waa ka warqabaayo wuu ogyahay وكل شيء شيء كستا كلغي وح كستا كلغي وعنده إلهي أكتي أهاضي بمقدار قدر يحد بيليهن أين كهر مري كرينين qadar bay ku sugan yihiin ma gudbi karaan muddadii ilaahay ugu talagalay yacni soohdintuu rabbi u yeelay mana gudbaan mana ka daba maraan marka macnaheedu waxa weeye shay ziyaadi karaahi ma jiro shay nusqaan ku dhici kartaana ma jiro ilaa ilaahay xikmadiisa waxay keenta mooye maxaa yeele qadarka ilaahay baa shay walba ku dhacaya ziyaado hadday timaado ilaahay baa qadaray nusqaan hadday timaadana ilaahay baa qadaray marka shay kasta ilaahay wuxuu ku abuuray qadar buu ku abuuray yani taa wey ina kula shayin khalaqnaahu biqadarin shay kasta qadar buu ku abuuray uusan dhaafi karaynin ayuu rabbi ku abuuray weeyaan macnahaas ayay maaragtay yani culammadu kullu shayin cindahu bimiqdaar ayay ku fasirayaan weeyaan aayaddaasay la mid tahay عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال عالم الغيب الله سبحانه وتعالى هو الله عالم الغيب وحمقا اللي أقاء علمك أولها ويا وحالله وحي بني آدم كقرصون الله هو أقيا وحكونك وحكجره علم بو إله أوليه والشهادة وحا حاضر كإهي مخلوقاتك أي مارتي أقيهين الله هو أقيا ويا marka labadaba cilmi buu u leeyahay wey alkabiiru allihii weyn wey oo maaragtay yani akbar min kulli shay shay kasta kulligii allah mid ka weyn weeyaan almutacaali alla sarreeyo oo khalqigiisa ka sarreeyo weeyaan marka cilmigiisiiba rabbi subxaana wa tacaala weli aan ku jirnaa waxa weeye yani ma ahan caloosha waxa ku jira keliya inuu ogaadee wax alla waxa khalqiga ka maqan oo koonkan ku maqan oo dhan shay kasta ha noqdo ilaahay cilmi buu u leeyahay waa ka warqabaa weeyaan cilmi buu u leeyahay waxa qarsoon iyo waxa muuqdo ay dadku og yihiin isku sibuu rabbi u og yahay waa isugu mid weeyaan marka koonkan wax kaga qarsoon ilaahay ma jiro wey عالم الغيب هو الله عالم الغيب waxa maqan allahi cilmi u leh oo og weeyaan washahadatu waxa haadirka ah yaani maartay khalqigu ay og yihiin Allah subhanahu wa ta'ala cilmi buu u leeyahay الكبير المتعال الكبير الله مارته الله مد وين وين يعني waxa loo jeeda wa kabirun fi dhatihi wa kabirun fi asma'ihi wa sifatihi wa Allah u weyn oo min kulli shay shay kasta kulligi ka weyn dhaatadiisa u weyn yahay wuxuu weyn yahay asmaadiisa u weyn yahay magacyadiisa sifaadka iyo tilmaamaha uu leeyahay buu rabbi uu kabiir ku yahay wa Allah kabiir weyn al-mutaali asrayo al-musta'li ala kulli shay wax kasta kulligi Allah ka koreeyo weeyaan marka waa mutaali dhaatadiisu caali leeyahay la sareeya qudradiisa iyo qahrigiisa buu la sareeya sifaatu naqsi oo idil ayuu ilaahay ka hufan yahay subhanahu wa ta'ala oo ka kor noqday waxaan u cuntameen oo dhan mid ka sareeyo weeyaan Allah subhanahu wa ta'ala سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وصارب بالنهار سواء وحائه منكم إذن كحال وإذن كمد يهي الله علم جيسا iyo samcigiisa iyo basarkiisa waxa ku eeg man ahad qof asarra alqawla hadalka siraysto oo naftiisa ku siraysto oo cid kale gaarsiinin naftiisa hadalka ku siraysto waman qofna waa u siman yihiin jahara bihi warqi la jahara qawlki la jahara oo cid kale u sheegay ama kor u qaaday uu weeyaan waman dadna waa u siman yihiin allah يعني أحد وأسميه هو إساقبا مستخف من إسقرياء بالليل في ظلمة الليل هلين كمقدقيس اسكن أحقريه إيه وصارب مد مارت موقضه بالنهار مارنتي مد موقضه ماش يعني في بياض النهار مارنت عدانت لحليل كسعبا الله وأبيحي وكورقبا وأسميه marka ilaahay cilmigiisa soo waasiciye adiga hadaa siraysato iyo hadaa hadalka la jaharta asru wal jahr indahu sawa ilaahay afkiisa waa ku sameeyay ma ahan kali waxa la jaharto inuu rabbi maqlayo waxa siraysatana uusan ka warqabin ma aha sidoo kaleeto qofka isqariyo mugdi ku dhex dhuunta guurigiisa si dhex gala mugdi habeen madow dhex galay allah waa ogyahay sidoo uu ogyahay qofka maalinta cad halka banaanka taagan ee marayso uga warqabo ayuu qofka qof mugdiga qofka ku dhex jirana Allah uu ogyahay cilmi uu leeyahay weeyaan marka Allah cilmigiisa waa iskugu mid weeyaan sawaa'un waxa eg oo siman ilaahay cilmigiisa iyo kullu maartay samcigiisa iyo basarkiisa ku ego iskugu mid ah ninku idinka xaal idin kamid yahay man asarra alqawla qofka hadalka siraysto oo hoos u dhigo naftiisa ku siraysto waman jahara bihi qofka la jaara oo cid kale u sheego marka cilmiga ilaahay labadaba waa kulminaya weeyaan waxay la mid tahay aayadda ilaahay uu leeyahay fi suurati taaha ku jirto wain tajhar bilqawli fainahu yaclamu sira waakfaa haddaa hadalka la jaharto kor u qaadaa allah cilmi wuxuu u leeyahay sirta iyo wixii sirta ka sii qarsoon xataa waxa samaysata wax ka sii qarsoon ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala uu og yahay oo ka warqabaa weeyaan marka allah cilmiba cilmiba u leeyahay weey waxa la mid ah fi suurati al-mulk ayadu ku jirto wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bidhati sudur ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latif al-khabir yaani mujida allah wuxuu leeyahay hadalka siraysta dartan ama kor u dhaha oo la jahra cid kale uu sheega allah qulubtiina ka warqaba oo miyoonan ogeyn ahadka wuxuu abuurtay macbuud allah ah ahadku abuuray miyoosan cilmi u lahayn isagaa abuurtay waa og yahay way cilmigu ilaahay u leeyahay waa uu ka warqaba way waman ahadna wa usman yahay huwa isagu mustaqfin mid isqariya billayl habeenki mugdigiisa isku qariyo iyo wasaaribun mid socdo oo muuqdo binahaari maalintii dhexdeedii muuqdo oo soconayo la arkayo kaa iyo midka isqariyey labadaba waa u siman yihiin weyan marka almustakfi waxaa la yidhahdaa asalka waxaa laga soo qaatay yani min khafiya shay wastakfa ida istatara watawaara baa la yidhahdaa shaygii baa qarsoomay markaad tidhaahdo waxa weeye markuu ida istatara watawaara markuu qarsoomo uu is-asturo ayaa la yidhahda oo la arki waayo baa sidaa la odhanaya wey marka qofka habeenkii isqariyo oo almutawaari can acyuni innaasi baa loo jeeda dadka indhahooda midka iska qariyo oo keligii noqdo mugdi dhex galaayo allah waa og yahay wasaaribun binahaari maalintii midka muuqdana waa og yahay yani waxaa loo jeedaa ay daahirun maashin fii bayaadi nahaari wa diyaa'ihi maalinta iftiinkeeda midka dhexdeeda ku socdaa oo muuqdo ilaahay waa ogyahay labadooda isku sibu ay u yihiin ilaahay subxaanahu watacaala kama qarsoona uu waa aayadda fi suurati huud aan kusoo marnoo kale alaa xiina yastakshuuna iyaabahum yaclamu maa yusiruuna wamaa yuclinuun markaa maradaada isku duubto ood seexato mugdiga aad ku jirto waxaad saraysanayso waxaad muujisato ilahay cilmi buu u leeyahy isku sibu uga warqabaa weeyaan marka almustakfii yani waxaa la yidhaahdaa almukhtafi almustatir can ilacyun qofka isqariyo oo indhaha dadka ka qarsoomaa la yidhahda saaribkana waxaa la yidhaahdaa alaahiru albaarizu aldaahibu xayu yashaa qofka muuqdo ee bannaanka joogo oo meeshuu doono marayo ayaa saaribka la odhanaya weyaan marka ilaahay subxaana wa tacaala labadaas isku mid bay u yihiin kan qowl ka siraystay kan la jahra oo iskugu mid wey isku sibuu u ogyahay kan ismuujiye midka isqaryana ilahay waa u ogyahay waa u siman yihiin weeyaan marka cilmiga ilahay saasuu waasac u yahay wax ka qarsoonina aysan jirin wey lahu mucaqibaatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yaxfaduunahu min amri illaah lahu insaankan aan ka soo sheekaynay ama qowlka siraysanayo ama la jahraayo ama isqarinayo ama maaragtay ismuujinayaayo wuxuu leeyahay mucaqibaatun kuwa la cirbiyo kuwa isla cirbiyo oo ayaga isbedelo ayuu leeyahay oo min bayni yadayhi hortiisa ahaaday wa min khalfihi gadaashiisana ahaaday kuwaasuu leeyahay kuwaasoo yani mucaqibaadkaasoo yaxfaduunahu ilaalinayo axadkiibay ilaalinayan qofkii insaanka ahaa ayay ilaalinayaan maxay ka ilaalinayaan min amri illaah ilaahay amarkiisay ka ilaalinayaan ama yaxfaduunahu ilaalinayo min mri illaahi min jli amri illaahi ilaahay amarkiisa dartii ayay ku ilaalinayaan allah baa amray amarkaa iyagoo qaadanaya bay samaynayaan ina allaha allah laa yugayiru ma dooriyo oo ma bedelo maa xaalad biqowmin dad ay ku sugan yihiin xaalad ay dad ku sugan yihiin ilaahay ma bedelo xataa yugayiruu inta ay ayagu dooriyaanoo bedelaan maa bianfusihim naftooda waxa ku sugan ay bedelaan ilaahay ka doorin maayo oo ka bedeli maayo ilaa iyaga ay isbedelaan waidaa araada allaahu allah hadduu doono biqowmin dad ou la doono suu'an xumi haddou la doono dad hadduu xumaan la doono yacni cadaabiyo wax lamida ou la doonaa falaa maradda mid celiyo lahu xumidii uma sugnaanin weyaan xumida cid ka celin kartaahi lama arko mar hadduu rabbi la doono waxuu iskaagi kara lama arko wamaa lahum insaankii uma sugnaanin min duunihi alla waxaan ahayn min waalin min waalin kuwa u gargaaro oo naasiroo maciin ohoo dhibaatada ka celiyaa ayagana u gargaaro uma sugnaanin allahum baa maaragtay yani xifdin kare cid ilaahay ka hor istaagi kartaa ma jirto weyaan aydan qaybteeda hore lahu mucaqibaatu min bayni yadayhi wamin khalfihi yaxfaduunahu min mri illaah allah wuxuu kaga waramayaa lahuda damiirka waxaan u celinaynaa insaankaa loo celinaayo lahu waxaan leenahay yani waxaan u celinaynaa ay likulli min haaulaa'i yani likulli man asara alqawla waman jahara bihi waman huwa mustakfin bileyli wasaaribu min nahaar mid kasta oo noocyadan insaanka ka mid ihi waa bani aadamkii wey inta xaaladoodunbuu ku sugnaan karaa maruu hadal la jahro maruu qarsanayo maruu maarata isaga isqariyo maruu ismuujiyo xaaladahaasunbuu ku sugan yahay marka insaanka noocaasihi wuxuu leeyahay mucaqibaatu kuwa maarata isla cirbiyo oo asaga maarata dartii isla cirbina isbadbedelayo ayuu leeyahay almucaqibaat hadda xagga luqada waxaa la yidhaahdaa المتناوبات الذي يخلف كل واحد منها صاحبه يعني dadka nawbada sameeyay isbedelka sameeyay qoladan yaar waqtigaani joogan qolo kala iimaanayso bedelayso shaqadii ay hayeen way ka tagayaan qolo kala bedelayso booskoodi istaagayso weeyaan marka tanaawub bay sameeyay mutaaqibat way isbedbedelaan way ayaga isbedbedelay insaankiiba isku bedbedelayaan maartay mucaqibaadkan waxaa loo jeedaa macnaheedu waxaa loo jeeda waa malaa'ik weeyaan yani almalaa'ika yatacaaqabuuna fi lleyli wاnahaar habeen iyo maalinba malaa'ig baa isku bedesho weeyaan malaa'ig baa isbedelayso marka lahu mucaqibaatu min bayni yadayhi wa min khalfihi hortiisa iyo gadaashiisa kuwa isbedela buu leeyahay yani insaankii uu leeyahay weeyaan kuwaasoo yaxfaduunahu ilaalinayo insaankii bay ilaalinayaan min amri illaahi ilaahay amarkiisa ayay yani maaragtay dartii ayay u ilaalinayaan amarka ilaahay u amray darteeda u ilaalinayaan horta min bayn mucaqibaadka waxaan ku sheegna waa malaa'igta ilaahay malaa'ig ilaahay insaanka uu soo diro weeye saasaanu ku sheegnay oo qaarna ay ka horeeyaan qaarna ay gadaashiisa joogaan qaarna waa ka horeeyaan qaarna waa ka dambeeyaan marka malaa'igtaas muhiimada ay qabanayaan laba macnoba mufasiriintu way ku sheegaan xifdigan la sheegayo ilaalinayaan laba macnay mufasiriintu ku sheegaan in loo jeedo waxay dhowrayaan oy ilaalinayaan insaankan waxa uu samaynayo ficil ah ama qowl ah bay xifdinayaan khayr iyo shar wixii ka soo baxo wuxuu sameeyo khayrka iyo sharta afkana wuu noqdaa waxaad ku hadasho ficil aad samaysayna oo noqonaya khayrkii iyo sharkii labadaba uu samaynaya marka malaa'ig waxay leeyihiin xafado la yidhaahdo oo ilaaliso oo waxay ku hadlaan shar iyo khayrba ama ay sameeyaan u qorayso maaragtay yani u xifdinayso u qorayso waa malaa'igta xafadada la yidhaahdo oo maaragtay bani aadamka la socoto acmaashiisa qorayso allahna qur-aanka uu noogu sheegay allah wuxuu leeyahay fii suurati qaaf إذ يتلقى المتلقيان علم جسم مركو كور رمي ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان مركي اللبذي لكل ميين إنسانك لكل ما عن اليمين وعن الشمال قعيد بدح يمدك بأي كجران متكود مدنا بدح أجر منا مدك أجره ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ملائكة سوالي لها malaa'igta lafteeda xafado lagu tilmaama xafadaa lagu tilmaamaa sida fii suurati اlinfiطaar allah uu leeyahay waina calaykum laxaafidiin kiraaman kaatibiin yaclamuuna ma tafcaluun malaa'ig xafado la yidhahdaa idinla socoto wan wanaagsano wax qorayo wax alla waxaad samaysaanna garanayo cilmi u leh malaa'igtaasaa idinla socoto macnahaas culammadu way ku fasiraan malaa'ig khayrka iyo sharta qorayso yaa insaankii la jiro xafadada waa loo jeedaa waxaa la midoo tusinayo aayaadkaas la midahoo tusinayo xadiid imaamu albukhaari imaamu muslim ay warinayaan xadiidu abi hurayra radi allahu canhu wuxuu leeyahay qaala rasuulullaahi sala allahu calayh waali wasalam nabigeenna wuxuu odhanayaa yatacaaqabuuna fiikum malaa'ikatun billayli wa malaa'ikatun binnahaar waxaa isku kiin bedelo malaa'ig oo kuwana habeenkii idinla joogaan kuwana maalintiiba idinla joogaya wayajtamicuuna fii salaati subxi wa salaati alcasr salaada subaxii way kulmaan oo markay isbedelayaan salaada casarkana way kulmaan qolaba qolada maaragtay qolaba qolada kale markay bedelayso labadaa salaadood ayay kulmaan fayascadu ilayhi aladiina baatuu fiikum dadkii habeenka idinla baryay idinla joogay malaa'igta idinla joogtay oo habeenka idinla joogtay oo barisay idinka idinla barisay ayaa samada fuulayso yacni kor aadayso markaasay rabbi markay u tagaan fayas'aluhum wahuwa aclamu bihim allah isagoo ka ogaansho badan oo cilmigiisa dadka ku koobay ayuu weydiinayaa yani malaa'igtii buu weydiinaya muxuu odhanaya kayfa taraktum cibaadii addoommadayda maxaad uga soo tagteen markaad ka soo tegayseen xaalkoodu sow ahaa ilaa laba salaadood bay isbedeleen salaada subaxii salaada casrkii bay isbedelayeen markaas waxay leeyihiin ataynaahum wahum yusalluun wa taraknaahum wahum yusalluun ayaga oo tukanayaan u tagnay ayagoo tukanayaan waan ka soo tagnay dadkii ahlusalaadka ahaa warbixintaasi ka bixinayaan weyaan marka malaa'igtan oo mucaqibaadka ilaahay uu ku sheegay waa xafadadii saasay leeyihiin oo khayrka iyo shartaba qoraysay weyaan sharta iyo khayrkaba qoraysay waxaa kaloo la yidhaahdaa macnaha labaad waxaa loo jeedaa yani lahu insaanku wuxuu leeyahay mucaqibaatun malaa'ig isla cirbiso isbadasho oo asaga la joogto oo min bayni yadayhi hortiisa iyo min khalfihi gadaashiisaba ahaatay kuwaasoo yaxfaduunahu ilaalinayo oo insaankii dhowrayo min amri illaahi ay min ba'si illaahi cuquubada iyo dhibka ilaahay ka ilaalinayo shiddada ka ilaalinayso yacni dhibaatooyinka ka ilaalinayo marka malaa'ig oo yacni xafado la yidhaahdo oo insaanka ilaahay uu ku daray oo wixii sharag ka celinayso ayaa jirto oo ilaahay ku daraa macnahaasna cabdulahi bn cabaas baa ka mida culummada warinayso laga wariyo wuxuu leeyahay yani waxaa loo jeedaa malaa'ikatun yaxfaduunahu min bayni yadayhi wa min khalfihi malaa'ig hortiisa iyo gadaashiisa ka ilaalinayso laakiin wuxuu yidhi faida jaaa qadar ullahi khallow canhu qadarkii ilaahay markuu yimaado shayga ilaahay u xukumo rabbi doonay malaa'igtaa way ka wareegayaan hortiisa gadaashiisaba qadarkiibaa ku dhacay musiib musiibada asiibi lahayd way ku dhacaysaa wey waxaan rabbi u qadarina way ka celiyaanoo way ka ilaalinayaan وكذلك مجاهد با كميد رغ كفسري معناها سو كله وحو ليه ما من عبد الا له ملك موكل قف اضان ما جرو الا ملك لو وكي شيء با جرو يحفظه من يحفظه من نومه ويقظته من الجن والانس والهواء مركو هرديو اي مركو سو جيدبا ملائك الالينيسبا الهي او يالاي oo jinni iyo insi iyo waxyaalaha hawaamta la yidhaahdo oo dhibayo ka ilaalinaya masaska iyo waxa lamidkaa ka ilaalinaya weeyaan markaasuu wuxuu yidhi famaa minhaa shayun ya'tiihi maa yuriiduhu yani shay oo maaragtay ou doonayo yani maaragtay asaga doonaya insaanka inuu dhib u geysto doonayaahi ma jiro ilaa qaala almalaku malagiibaa wuxuu leeyahay waraa'ak buu leeyahay gadaal u laaba buu odhanaya laabo wixii soo doonay ayuu gadaal u laaba leeyahay ilaa shayun ya'danu allahu fiihi fayusiibahu ilaa shay ilaahay ou idnay oo rabbi ou qadaray oo markaa isagoo ku dhaca mooye yani waxa kaloo dhan bay ka xifdinayaan oo ay ka celinayaan buu odhanaya walidaalika ibnu kaiir raximah llahu labada macno buu ku fasiraa culammada labada macnoba ku fasirayso ayuu ka mid yahayo wuxuu leeyahay lilcabdi malaa'ikatun yatacaaqabuuna calayhi adoonku wuxuu leeyahay malaa'ig isku badbadasho buu leeyahay xarasun billayli wa xarasun binnahaar kuwa maalintii ilaaliyo kuwa habeenkii ilaaliyo labadaasay leeyihiin yaxfaduunahu min alaswaa'i waalxaaditaat waxa dhibka ahee xumida iyo waxa soo darriyo ayay ka ilaalinayaan kamaa yatacaaqabu malaa'ikatun aakharuun sida malaa'ig kaleetana ay isla cirbin iskula cirbinayaanoo ay iskugu bedelayaan yacni say iskugu bedelayaan lixifdi alacmaali min khayrin aw sharin acmaashiisa ilaalinteeda hadduu khayr ku hadlayo hadduu shar ku hadlayaba markaasuu yidhi malaa'ikatun billayl wa malaa'ikatun binnahaar marka wuxuu leeyahy soo u soo wado fa huwa bayna arbacati amlaakin binnahaari wa arbacati aakhariina billayli badalan yacni wuxuu leeyahay maalintii afar malag baa ilaalinaysa buu leeyahy oo labana يعني ما رجتي أي إلالينيان وحا حميدة أي كإلالينيان لبنا عمل كيس خير يا شرعي قرية habeenkiina sidoo kaleeto labadaas malag buu afarta malag buu leeyahay habeenkiina afar baa la jirto maalinkiina afar la jirto markaasuu yiri xaafidaan wa katiban laba xaafid oo wax ilaaliso oo amalkiisa ilaalinayso maarka xifdinayso sharta ka ilaalinayso aan u jeeda iyo wa katiban laba amalkiisa qoray ayuu leeyahay insaankii weeyaan marka يحفظونه من أمر الله له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله arintaas ayay culimadu ku fasiraan weeyaan macnahaasan annagana maaragtay aan u deysanaynaa weeyaan in allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim in allaha alle la yughayyiru ma badalo oo ma dooriyo ma biqawmin ma xaalad biqawmin dad ay ku sugan yihiin hatta yughayyiru intay ka badalaan ma bi anfusihim xaaladda naftooda ku sugan ilaa ay ka badalaan ilaahay subxaanahu watacaala ma dooriyo ma bedelo ayadan waan soo marnay macnaheeda fii suurati alanfaal aan kusoo marnay ayadan oo kale macnaheeda aan kusoo marnay markuu allah lahaa dalika biana allaha lam yaku mugayira nicmatan ancamaha calaa qawmin xataa yugayiruu ma bianfusihim waana allaha samiicun caliim halkaas ayaan kusoo marnay weeyaan maxaa loo jeedaa marka in allaha laa yugayiru ma biqawmin xataa yugayiruu ma bianfusihim laba macno ayay labada macnaba way keeni kartaa insaanka inuu yaani xaalad wanaagsan ku sugan yahay nicmo iyo amni iyo khayr ayuu ku jiraa ilaahay ka doorin maayo wanaagga taacada iyo khayrka uu ku dhex jiro ilaa asaga uu isbedelo oo amnigiisii oo maaragtay yaani waxaan u jeedaa taacadiisii khayrka uu samaynayay oo nicmadan iyo amnigan iyo barwaaqadan iyo caafimaadka uu ku gaaray ilaa taacadii uu bedelo oo macsiyo u bedelo markuu macsiyo u bedelo waa isbedelaysa khayrkii wuxuu isku bedelayaa shar buu isku bedelaya soomaa taa way imaanay marka ilaahay nicmadaada kaa doorin maayo wanaagaadii iyo amnigaadii kaa doorin maayo ilaa adiga a macsiyo lagu dooriye aad la timaado markaa macsiyo la timaado ilaahay ammaanku kaa rafcinaya cisyaan markaad gasho ilaahay caafimaadkaadii buu qaadaya markuu yani maarata xumaan aad samayso يعني مارتي الله سبحانه وتعالى ويعني خوف iyo gaajo iyo cudur iyo wax walba dhan buu kugu sameeynaya weey macnahaas waa la yiraahdaa waxa kale oo la yiraahdaa in Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim waxa loo jeedaa insaanka haduu xaalad xun ku sugan yahay xumaan buu ku jira yaani macsi ilaahay buu ku sugan yahay wuxuu ku jira kufri buu ku dhex jira yaani maaragtay waxa dhulmi buu ku dhex jira oo adoomadu dhulminaya fisqi buu ku dhex sugan yahay ilaahay fisqigiisa iyo xumidiisa ka bedeli maayo wanaag uga bedeli maayo ilaa isaga uu taaca la yimaado oo khayr uu la yimaado haddii marka uu xumidii ka tago uu taaca iyo khayr iyo wanaag la yimaado allahna khayr buu u bedelaa oo maaragtay yani cabsidiisii amni buu ugu bedelaa cudurkiisii caafimaad buu ugu bedelaa macaasidii iyo waxa uu ku jiray taaca iyo khayr buu rabbi ugu bedelaa weeye marka wixii adiga aad tahay ilaahay subxaanahu watacaala xaaladaadaasuu kugula mucaamaloonaya weeyaan in allaha alle laa yugayiru marna ma doorinayo ma bedelayo yani laa yugayiru maa biqawmin dad waxay ku sugan yihiinoo min annicmati waalcaafiyati waalamni allah ma dooriyo xataa yugayiru maa bianfusihim naftooda waxa ku sugan ilaa ay ka dooriyaanoo min taacati illahi caza wajal marka ilaahay ka qaadi maayo yani waxaa loo jeeda laa yaslubu qawman nicmatan ancamaha calayhim نعمه ونعمه إلهي كدور ما يكقاضي ماي حتى يغيروا ما كانوا عليه من الطاعة والعمل الصالح إلى عمل صالح يا طاعة أيها أي بدلان وحمي أي لي مادان مركز الحمي بقى لوقو بدلاوية أما سلا كالتين نقون كرتايو يعني ما رأت إلى إنسان كوحي مع سيديس انتبدلوا ومركا أي أول إيقان فانتقلوا إلى طاعة الله مركز إلهي غير الله عليهم اللهنا وأبدلا يا طاعة خيرك وناجي أي رب السين يا ويا wixii xumidii buu ilaahay ka bixiyaa weeye marka macnaheedu waxa weeye kama tadiinu tudaanu dilbihi jiray weeye saa adiga u dhaqanto ayaa lagu la dhaqmaya sida u dhaqanta ilaahay kula dhaqmaya hadaa toosto wanaag aad maarta khayr samayso khayr wanaag buu rabbi ku siini subhanahu wa ta'ala hadii sharta aad ka shaqeyso ظلم العبادة كشقيسو حمان إيا مارتي دادك دلكو دي إيو ديك دادينتو دي إيو عسيانك معاصد إلهي إيو حوله ددعو دي إيو كفسقي إيو واحد درنا الله تمادا إلهي حالة هذا ما بدل إيو كادا سنبات كود حجيريس إلى قيامة الله تكتوية مرنا إلهي كدور ما يوري مركا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم هذه السيدة أدق أنت بربك ولا دقمي وياه وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وإذا أراد الله الله هدي أو دونه بقوم ضد أو لدونه سوءا حميها دو لدونه وربي حمان أو لد معاه يعني عذاب يهلاك وحلا مده أمر حن أو إذن هدو ربي لدونه فلا مرد له أي فلا راد له عد علياه وهر استاهي كرتو حمداس جوجين كرتاهي مجرتو أن الله أي سبحانه وتعالى يعني لا أحد يمنعكم من ذلك وي عد كريني كرتاه أن الله عين كدف عن كرتاهي مجرتو بالوجه ذوي وحكروا لي رهذا علماء كفسران إذا أراد الله بقوم سوءا مركوا رب حمين لدونا وحوي أعمى قلوبهم qalbigoodu tiraa indhahu ka tiraa waxa ma arko hatta yaxtaaru ma fihi albala ila ay xumida ayagu doortaan marka ilaahay uu shar kula doonay oo sa khayr kula rabin qalbigaada la tiraya wixii khayr oo dhanba laga masaxaya sharta umba ku muuqanayso wax adiga balada imtixaanka ku ay shidada umba ila maarta ku muuqanayso way waxa umada Soomaalida hadda haysto oo kala weeyaan yaani waxa hayo waa taas yaani ilaahay ba qalbigii tiray hidaayadoodii khayrkoodii mid ma garanayaan ma garanay in badan ma garanay in badan oo kamida hanuunkoodi ma garanay khayrka meesha ku jiro laana allah a'ma qulubam zulmiga ay sameeyeen qatligi iyo dilki iyo kufrigi iyo macaasidi ilaahay ilhaadki la iimaan jira shuuciyadii wixii la midka ah iyo wixii oo dhanba ma aragtay qalbigooda tirtiray ilaahay qalbigooda basiiradii oo ka tiray markaas ma aragtay khayrkaba iyo hanuunkoodi ay garan la yihiin weeyaan qalbigaada u tiri markaas aan wax khayr oo dhanba aan arkaynin shartan ba ku muuqan weeyaan shartu kaliya ku muuqanayso marka marxaladaas qofka haduu gaarana waa marxala khatiir ah weey marxala aad khatar ah weey Allah barku xule cid celin karto hor istaagi karta lama arko weey wama lahu min dunihi min wali wama lahu wama lahum umasugnanin ayaga wama lahum kuwaas oo maaragtay ilaahay oo xumaanta la doonay markuu ilaahay xumida ku ridaahina cid ka hor istaagi karta aynan jirin min dunihi ay min dunillahi alla sukadiisa uma sugnaanin من وال مد ايغه امعينه او غرغارو وما سغنانين ويه يعني من وال الوال وحلو جدا الذي يدي امرهم وينصرهم ويمنعهم من عذاب الله الهي عذاب تسقف او غرغارو oo ayaga amarkooda tawalliyo oo nasri iyo gargaar u sameeya marna ma helayaan waa ilaahay agtiisa kuma leh waxa yeelay ilaahay qofku xumil la doonaa ninna kama hor istaagi karo walaa yuraddu ba'suhu 'an alqawmi almujrimiin يعني باسك إله سبحانه وتعالى لقم عليه ضدك مجرمين تأهويا لقم عليه واتاس ويا باسك إله مروا البقو كل عيويا هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ الصحابة الثقال هو الله الذي أله هو يريكم إذنك إذن تصوح دا بني آدم كيتهين البرق هلاعبوا إذن تصيح هلاع أيو إذن تصيح محو إذن تصيح خوفا لأجل خوف عبسي درتيد بو إذين تسي إناد عبستان أيو إذين تسا وطمعا لأجل طمع يعني رجوء الطمع دونس الطمع كقبتان أدرجينس الخير كإلهي درتيد نوالدين تساوية وينشئ الله حو أبورا ومن عند نفسه وكسمية الصحابة ضرورتي بو أبورا ضرورتي الثقال عسليت وآد من العلوس أحيد ayuu rabbi subhanahu wa ta'ala u abuuraa weeyaan halkan allah subhanahu wa ta'ala yaani aayati kawniga ahaayo aan xalayba ka soo hadalnay ba hadana nala ku celinay aayadkaas waxa weeye waxa nala kugu sheegayo allah subhanahu wa ta'ala inuu yahay alladhi yastahiqu al-ibadata wahda koonka macbuudka yaani ma arta ahadka ilaaha ka ah oo dadku ay adoomo u yihiin inuu allah yahay subhanahu wa ta'ala oo uluhiyadiisa cid la walaagtay aysan jirin ayaana la tusayaa weeyo marka arrimahaas aan la kaga sheekeen huwa allah subhanahu wa ta'ala alladhi alladhi weeye yuriikum idan tusahada adoomadiisa tihiin alfarqa hilaacibu idan tusaya khawfan wa tama'a marka khawfan wa tama'an maf'uul lahu baa ku nasbinayna way maf'uul li ajlihi ayaan ku nasbinayna way marka maxaa loo jeeda khawfan wa tama'an culimada mufassiriinta macaani mutaqaarib isku dhow dhow oo wada wanaagsan ay ku fasiraan mufassiriinta salafka ridwaanullaahi calayhim ayaa ka hadlay qataado kale wuxuu leeyahay khawfan marka la leeyahay khawfan lil musaafiri yani yakhafu adaahu bulee yakhafu adaahu wa mashaqatahu qofka musaafirka markuu dilaaca arko oo matarka iyo roobka uu arko waa baqaya safar buu ku jira xabsi baa galayso jidkii inuu ka xirmo bihi dad ay gooyaan meesha uu mari lahaa saas oo kale xabsi baa galaysa buu leeyahay dibkiisa iyo mashaqada roobka ka imaanay ayuu ka baqaya طمعا وحلو جذاب ليه وطمعا للمقيم يرجو بركته ومنفعته ويطمع رزق الله هذا الكاس أورني وحوليه هاي waxaa tamaca waxa iska leh oo khayrka rajaynayo qofka muqiimka ah ee nagi maxaa yeelay rajul ka qaba barakada ilaahay buu rajayni oo roobki inuu helo ku qabowsado uu jeclaanayo roobki inuu yimaado wuxuu jeclaanayaa nafciga ka imaanayo biyihii oo maaragtay xareedaas uu cabo xoolihiisu ay ku noolaadaan yacni maaragtay beertiisa uu ku abuurto waxyaalahaasoo dhan risqiga ilaahay buu tamac ka qabaa ilaahay risqiisa buu tamcaya oo rajaynaya macnahaas waxaa ku fasirayo qataadat ibn dacamat saduusi ayaa macnahaas ku fasiro xasan basri markuu fasirayo isagu wuxuu leeyahay khawfanta waxaa loo jeeda alkhawfu liahli lbaxri waaltamcu liahli lbari buu leeyahay khawfka waxaa iskale dadka badda ku safray musaafiriinta badda ku jirtaa markuu yani roob imaanayo waa inay dabaylu jirtaa yani roobkii mugdi baa imaanayo hir baa kacayo cabsi bay marka gelaya maartay hirka intu ku kacayo ku safrayo cabsi baa gelaysa weeyaan tamacana waxa iskala dadka bariga joogo oo dhulka joogo ayaa tamac ka qabo oo beerahoodii khayrka ay rabeen iyo xoolahoodii ayaga inay ku noolaadaan baa loo jeedaa buuliyi wuxuu kala ku fasirayaa dhaxaak ibn muzaaxim wuxuu ku fasirayaa leeyahay yani khawfanta waxaa loo jeedaa alkhawf min asawaaciqi hilaaca laftiisa waxaa la jirta bariq waxa la yidhaahdaa la jirto hanqar baa jiro oo dhacayo oo dadkii halaagayo weeyaan oo qofka ku halaagsamayo cabsidaas buu marka ka baqaya saaciqadaasi ayuu qofkii ka baqaya watamacu fi lghayth buu leeyahay yacni maaragtay roobkana qofka tamac buu ka qabaayo roobkaas inuu ka helo ayuu rabaa hilaacin uu ka baqayaayo ama biriqu la socotaayo dadkii halaagtaa ayuu u jeedaa macaanidaas oo dhanba mufasiriintu way ku fasiraan waana macaani kulligeed wanaagsan tusinayana ilaahay subxaanahu wa tacaala awooddiisa tusinayo ayaa loo jeedaa oo markaa dadka uu ku ogaado allaha roobkaa soo dejiyo biriqda yani hilaaca u sameeyey inuu yaha keligii axadka cibaadada mutaysta inuu yahay cidna aysan la wadaagin inuu ogaado baa la rabaa huwa allah alladii allihii way yuriikum idintusadabow albarqa hilaaci khawfan cabsi darteed idiin tuso wa tamacan rajo darteedna idiin tuso weeyaan الخوف والرجاء معان لا سيعلمه كوفا سلاوه وينشئ الله أبورا الصح الصحابة ضرورتي أيو أبورا ضروره بالوجه لأن الصحاب مركا تراهدين وجمع صحابة صحابة ما مفرد كيهي هل حب مركا كبغيس صحابة بعد أوران الصحابة وجمع إيوي ضروره أيو إذن أمارت أبورا ضروره الثقالة عصلا ومحيل علسهين يعني وحي لا علوس يهين سيده مجاهد او كفسره يعني وحو ليه الصحابه ثقال الذي فيه الماء وحي لا علوس بيئه يا كسبن روبكي با دخدود الهي كو ابوري oo inay marka roobkii da'aan bay rabaan daruurta kullama ay roob leedahay waa mugdi wayna culus tahay dhulkana way u soo dhawaataa weeyaan yaani sida ibn kathiir rahimahullah uu leeyahay wuxuu leeyahay was-sahabu likathrati ma'iha thaqilatun qaribatun ila al-ardh yani biyaheeda tiradeeda biyaha ku jira daruur daruurta biyaha ku sugan dhexdooda tiradooda ayay la culus tahay markaasay dhulka u soo dhawaanaysaa buu leeyahy yani roobka markuu da'ayo dhulkaa loo soo dhawaynaya marka daruurahaas culus ilaahay baa amaamudo oo abuura weeyaan dhulka hawadiiyo eber ah yaad arkaysa cirkoo iska qalan oo wax daruura aan lahayn yaa durbadiiba ilaahay daruur inta keeno dabayl keeno yaa daruur daruur la abuuraya uma ilaahay roobkaas uu dhexdeeda ka dhalinaya oo ku soo dejina markaas bani aadamkii oo roobaysanaya weeyaan marka nicmadaas ilaahay baa bani aadamka siiyay weeyaan allah baa siiyay weeyaan daruuriyi athiqala al usla weeyaan athiqal waxa la waa jamcu thaqilatin aqiilatin baa iqaal lagu jamcinaya sida saxaabatun loogu jamciyo asaxaab loogu jamcinayo kaleeto ayaa la leeyahay iyadana sidaasoo kale wayusabixu aracdu bixamdihi waalmalaa'ikatu min khiifati wayusabixu waxaa tasbiixsado oo nusqaan oo idil allah ka hufo alracdu onkadkii ama gugicii hadba kii aad tidhaahdo bixamdihi xaala kownihi multabisan mid ku dheehan asagoo ah bixamdihi ilaahay mahadintiisa asagoo wato tasbiix iyo taxmiid ayuu onkadka isku darayaa iyo gugici ay isku daraan weyaan yacni gugicaas baa tasbiixsanayo oo ilaahay ku tasbiixsanayo asagoo xamdiga ilaahay ammaanta ilaahayna ku sugan weeyaan waalmalaa'ikatu watusabbixu almalaa'ika malaa'igtiina way tasbiixsani oo nusqaan oo dhan bay ilaahay ka hufaysaa iyadoo xamdigiina la jirto min khiifatihi min ajli khiifatihi allah cabsidiisa dartii ayay la tasbiixsanayaan weyaan oo nusqaan oo dhan ilaahay ka hufayaan ويرسل الصواعق صواعق ويرسل الله ودرا الصواعق حنقردي iyo maarta briqdi ayuu rabbi dira oo khalqigiisa ku dira samada kasoo kasoo tuura markaas uu ardada ku rida fayusiibu markaas wuxuu asiiba Allah biha sawaa'iqti yaani hanqaradi ama maarta briqdi ayuu wuxuu ku asiiba oo ku rida man yashaa waxadku doono adoomadiisa kamid ah ayuu rabbi ku halaaga weeyaan oo cadaab uga dhigaa weeyaan wahum yujaadiluuna fi illahi wahuwa shadiid almihal wahum mushrikiintii ayagoo cadamada ilaahay iyo weyninkiisa iyo aayaadkaas cajaa'ibkaas ayagoo arkayo wahum ayaga mushrikiintii yujaadiluuna kuwa doodaya wey fi illaahi allah bay ku doodayaan fii shanihi يعني كفري كفر بين لا إيمانيان وكو عصيان بين أمر كيس ديديان الله مجادلة كسمينة أيضا آيات كاس أركي معجزوينك إلهي أو أبوري وعدنا ولا تأينين جرين أي مارك إلهي سبحانه وتعالى شأن كيس يكدو ذيان ويان وهو الله شديد المحال الله أوديس أي درنتهي أبكتهي أويهي يعني شديد القوة ayaa loo jeedaa awoodiisa mid ay adag tahay uu yahay ayay mujaadala ku samaynayaan oo allah shanigiisa ay ka doodayaan weeyaan ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته هل كان الله wuxuu noogu sheegay onkad ka bahalka la yiraahdo amar ama maarta gugaca oo naqaan yaani waxa la yiraahdaa الرعد markay culimada tacriifiyaan الصوت الذي يسمع من الصحاب المزعج للعباد ayaa loo jeedaa yani saas ku taariifiya waa dhawaqa bani aadamka oo maqlo aan maqlayno oo daruurta aan ka maqlayno markuu roobka da'ayo dhawaqaas weeyaan racdi baa la yidhahdaa waa onkad ama gugacde waxaa tidhaahdo oo marka qofka markuu maqlaba iscaaj uu ku dhacayo uu baqayo uu cabsanayo xooggiisa soo u dhacayo uu ka cabsanayo weeyaan kaa laftiisa ayaa allah subxaanahu wa tacaala ku tasbiixsado hadsee ugu tasbiixsadaa annaga ma naqaano ma garanayn onkadkan wuxuu yahay racdi baa loo yaqaana xaggee buu ka dhashaa maxaa keeno anagu shaqadeenna ma aha ma raadinayno ilaah waa onkad baan u naqaana daruuraha ama laba daruura isku dhacday dhe aday kuu taallaa waxaad ku fasiraysa adiga sheeg laakiin waxay tahayba racdi baa la yidhahdaa laakiin ilahi wuxuu noo sheegay inuu dhawaaqaa laftiisa inuu ilaahay ku tasbiixsanayo taasaan rumaynayna allah baa ay ku tasbiixsanayaan oo nusqaan oo dhan uu ka hufayaa weeyaan inuu tasbiixsan karaahi baciid ma aha maxaa yeelay yani fi suurat alisraa ku arki doonaa wax koonkan jiraa maba jira ilaa ilahay ku tasbiixsada wain min shayin ilaa yusabixu bixamdihi walaakin laa tafqahuuna tasbiixahu saasuu rabbi leeyahy shay jiraa ma jiro ilaa ilahay buu ku tasbiixsadaayo laakiin idinkaanan garanaynin tasbiixda idinkaanan garanaynin annagaanan aqoonin laakiin shay walba ilahay buu ku tasbiixsani weeyaan marka idraag dareen buu ilaahay u yeeli oo rabbi ku tasbiixsado معنaهaas يعني culمada way ku fasiraan ولذaلiكa يعني سلفkeena رضوان اللahi عaلaيهiم markay onkadkaas dhawaaqa ay maqlaan يعني maaragtay waxay oran jireen sida cali بن abi طاaلب oo kale رaضي الله عanه waxaa laga wariya inuu markuu sawdka onkadka uu maqlo ba wuxuu dhihi jiray سubحaana maن سبحaت lahu يعني wixii ilaahayga u tasbiixsatay onkadkaas iyo daruurta ee u tasbiixsatay ayaa nusqaan oo dhan ka hufnaadu dhihi jiray oo ku tasbiixsan jiray sidoo kale Abdullah ibn Zubayr Abdullah ibn Zubayr ibn Awam waa waxa la yiraahdaa isagana markuu onkadka maqlo dhawaaqiisa war alla warka uu hayay wuu joojin jiray wuu istaajin jiray markaasuu oran jiray hadalka wada dhan inta istaajiyo oran jiray subxaana alladii yusabixu alracdu bixamdihi waalmalaa'ikatu min khiifatihi markaasuu dhihi jiray ina haada lawaciidun shadiidun liahli alard onkadka aad maqlaysaan waa yani wuxuu leeyaha waa tahdiid oo lagu hadidayo dadka dhulka jooga lagu hadidayo weeyaan waa tahdiid buu oranaya hadalladaasay samayn jireen macno kale bay culimmadu ku fasiraan waxay leeyihiin yani wayusabixu alracdu bixamdihi racdiga ma aha wax tasbixsanayo laakiin dadka maqlaya tasbixsanayo meesha mudaafa ka go-an bay leeyihiin oo macnaheedu waxaa weeye wayusabixu saamicu racdi dadka maqlayo racdiga onkadka dhawaaqiisa dadka maqlaa ayaa ilaahay ku tasbiixsada subxaanahu wa tacaala yani waxay odhanayaan subxaana allahi walxamdu lilah ayay yidhaahdaan macnahaasna way ku fasiraan laakiin macnaha horeeta ay mufasiriinta u badan yihiin weeyaan asaga laftiisaa tasbiixsanaya ilahay ku tasbiixsanaya wayusabixu waxaa tasbiixsado alracdu onkadkiibaa tasbiixsanaya bixamdihi alla mahadintiisa isagoo ku dheehan oo wato ayuu maaragtay rabbi nusqaan oo dhan ka hufaa weeyaan waalmalaa'ikatu malaa'igtiina way tasbiixsataa من خيفته يعني من أجل خيفته وخشيته وجلاله الله عظم ذيسا يوين كيسي عبسي ذيسا درتين أي لا تصبح سنيسا وملائكة إلهي بكو تصبح صدا سبحانه وتعالى يعني ما عرفتي تصبيح بكو جراني تحميد أي يكون جران ويا والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق ويرسل الله وودرا الصواعق هنقرضا هي برقه برقها برقد أيو دراء يعني وو درايو فيصيب بها من يشاء عدو دونا أيو كو أصيبا أيو كو هلاغا أو كو قباويا مركا الصواعق وحال إذا وجمع صاعقة صاعقة أي الصواعق لغو جمعية صاعقة ومفرد كيوي الصواعقة لغو جمعين صاعقة وحال إذا هذا العذاب المهلك يعني ينزل من البرق عذاب أو إلهي ددك أو كو هلاغي oo hilaaca ka soo dhaxbaxayo waa baashan biriqda la yiraahdo ama hanqarka loo yaqaan oo dadka markay ku dhacdo umada badan halaagi karto dhulka goynayso oo taas la yiraahdaa weeyaan marka yaani qof kasta oo adoomada ilaahay kamida ayay oo rabbi doono ku halaaga marka ama muslim uu noqon kara isagoo muslim uu rabbi ku halaagi kara ama kaafir buu ku halaagi kara labadaba kow doonaba rabbi ku qabtaa oo ku halaagaa fa yusiibu biha man yasha cid alla cid doono ayuu rabbi ku asiiba yani uu gubaa weeyaan walidalika ibn kathir wuxuu leeyahay raximahullah walihada takturu fi aakhir zaman biriqda waxay badanaysaa aakhir zamaanka aad u badanaysa oo aad u dhacda yani hilaac ma jiro ilaa waxaad arkaysaa baashaas maaragtay danabna waa la yidhaha soo maaha danabka la yidhaahdana waa waa ka dhacdaa oo waad arkaysaa way dhacaysaa weeyaan marka taasaa loo jeedaa saaciqada waa taa weeyaan fa yusiibu biha man yashaa عدو دون إلهي سبحانه وتعالى يكو أصيبا آخر زمان كان آذي أبدا يسابه ابن كثير لي رحمه الله وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال مركا وهم يجادلون في الله ذن يعني وحا لو جيدا كفارتي قال هذا أيقو أدلاتك كونيك أركي يعني ققعاس iyo roobkaas samaysmay ilaa caasi biriqda dhacayso iyo danabkaas ayagoo waxaas oo dhan u jeedo haddana إلهي بشرك أسمينا أمر كيس خلافيا يعني ضدكوا أن توبيا ما أهويا لأن قلبي قد إلهي ترى سبحانه وتعالى ويا وهم كواسي مشركين تا أي الكفار بالوجينا مع هذه الآيات التي أراهم الله أيضا أي نجرت إلهي آيات كاس أو تصي أي أركيان أي يجادلون دوديا في الله أي في شأن الله الله شأن جيسى أي كدودان waxdaaniyadiisa inuu keligii cibaadada leeyahay ka doodaan bacfigii iyo waxay ka doodaan maaragtay isu soo saaridii cadaabkii bay degdegsadaan iyo wax lamida rusushii bay beeniyaan allah bay ku caasiyaan cadamadiisa inuu waaxid yahay bay ka shakiyaan waxaasoo dhan bay sameeyaan wey shirki bay ilaahay la wadaajiyaan marka yujaadiluuna fillaahi fii shanii baa loo jeeda fii shanii markaan raahno inta aan sheegno idil ayay kulminaysaa weyaan wahuwa allah yani way doodaan oo Allah shanigiisa ku doodaan wa huwa wal halu huwa Allahna shadiid al mahali oo yahay Allah awoodiisu ay adag tahay oo yahay yaani yaani shadiid al quwwa sida mujahid oo ku fasiray awoodiisu ay adag tahay Ali ibn Abi Talib wuxuu ku fasiray shadiid al akhdi qabashadiisu miday adag tahay uu yahay oo addoommada markuu qabto cuquubo badan cuquubo adag uu ku qabanayo weeyaan waxaa kaloo lagu fasiraa yani shadiid yani shadiid almaxaal وهو شديد المحال يعني waxa loo jeedaa ay شديد الحول والقوة xeeladiisa iyo awoodiisu miday adag tahay oo maaragtay aad u xoog badan tahay uu yahay ayay rabbi shanigiisa ka doodayaan weeyaan له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه له الله حوليه ورب أسقناذي دعوة الحق dacwadii xaqa ahayd cibaadadii dhabta ahayd oo sugnayd oo xaqa ahayd allah baa iska leh baryada dhabta allah iska leh waladiina kuwii yadcuuna ay caabudayaan mushrikiintii min duunihi alla sukadii ay caabudayaan oo asnaamtoodii eh an dadkii shurakadoodii ahi laa yastajiibuuna ma ajiibaan lahum mushrikiintii ayaga caabuday uma ajiibaan bishayin waxba uma ajiibaan uma siiyaan weyaan waxay u awoodi karaan lama arko ilaa kabaasidi kafayhi ila istijaabatan ajiibid mooye oo kaistijaabati baasidi kafayhi ila almaai yani kaistijaabati almaai biyihii ajiibistoodii oo kale ah liman madda yadayhi yani saasoo kalea loo jeeda kaistijaabati almaai biyihii ajiibistoodii baasidi kafayhi labadiisa gacmood mid fidiyey liyabluqa inuu gaaro biyihii faahu afkiisa inuu gaaro inay biyuhu gaaraan darteed gacmihiisa u fidiyey kaa oo kale ajiibista biyaha ay ajiibaan mooye wax kalo ay ajiibayaan lama arko wamaa huwa biyihiina ma aha bibaaligihi ninkaa afkiisa kuwa gaaro ma aha intay meeshoodii ka soo baxaan afka u geli maayaan weyaan wamaa ducaau lkaafiriina gaalada baryadooda iyo cibaadadoodu ma aha ilaa fii dalaalin baabi dhexdeed mid ku sugan iyo dayac dayac mid ku sugan mooye wax kale ma aynan ahaanin weyaan lahu dacwat lxaqi dacwadan hadda waxaa loo jeedaa waa cibaadat allahi waxdahu subxaanahu watacaala allah oo keliya la caabudo dacwadaas waxay keeni kartaa wa ikhlaasu cibaada waxaa loo jeedaa ikhlaasu ducaai alcibaada وduعاaء المaسألة labadaba duعada cibaadadu yani waxaa la yidhaahdaa yani mid oo cibaado aho baryo oo cibaado ah oo qofka u caabudo iyo mid masأalaha waxay doonta waa cibaada la wada yidhaahda weydiisi qofka wax la weydiistana waa cibaado weyn labadaba ilaah baa iska leh cibaadada xaqa asagaa la caabudaa loo sujuudaa asagaa la baryaa asagaa laga baqaa asagaa maarata la rajeeyaa isagaa la jecel yahay allah isagaa maarata laga cabsadaa isagaa loo laabtaa ilaahay baa iskale cibaadadaasi weeyaan lahu dacwat lxaq marka dacwat lxaqi hadda waa laisku idaafeeyo idaafadan waxay yidhahdaan waa min idaafati lmawsuufi lisifa la yidhahdaa mawsuufkii ayaa sifadiisii loo idaafaynaya yani meeshaad ka dhilay lahu addacwat lxaqu baa isku idaafayso tii lahu dacwat lxaqi baa tiri lahu dacwat lxaqi baa tiri waa min idaafati mawsuufi lisifa la yidhaahdaa sifada mawsuufkeedii loo idaafeeyo unbaa la yidhaahdaa weyaan marka waxaa la leeyahay baryada dhabtaa allah baa iska leh cid kaloo la wadaaga ma jirto weyaan walidalika cali bn abi aalib dacwat lxaq markuu fasirayo wuxuu leeyay waa atawxiid waxdaaniyada ilaahay baa loo jeedaa weyaan cabdulahi bn cabaas markuu fasirayo lahu dacwat lxaqi wuxuu leeyahay ay laa ilaha ila allah waa kalimatu tawxiid cibaadada dhabtaa ilaahay baa iska leh wax alla wixii cibaado ah oo allah maaragtay axdaan ahayn la caabudaa waa cibaada baaila weeyaan maxaa yeele cibaadadaas baail waaye ma axdaan mutaysan inuu qofka caabudo yaa iskale cibaadada allah keliya la goonita hadday baryo tahay hadday sujuud tahay hadday cibaado kale tahay ilahay baa iskale subxaana wa tacaala cid kaloo la wadaagta lama arko weeyaan lahu dacwat lxaqi baryada iyo cibaadada dhabta ahi allah baa iska leh والذiina kuwii yadcuuna ay baryayaan mushrikiintii ama caabudayaan oo min duunihi ilaahay sokadiisa ahaatay mushrikiinta waxay baryaan ama caabudaan oo rabbi aan ahayn yani min hayr اllahi baa loo jeedaa kuwaasi sida aysan waxba u awoodi karin baa ilahay maal noo samaynaya laa yastajiibuuna aalihadii ma ajiibaan lahum mushrikiintii uma ajiibaan kuwii baryay bishayin waxba uma ajiibi karaan wax ay siin karaan lama arko yani bishayin mima yatlubuunahu minhum waxa ayaga ka doonayaan wax kamida xataa uma awoodi karaan waxay siin karaan lama arko ama ha yaraado ama ha weynaado yani maadaama shay ilaahay keyrkii yani ou yahay wuxuu caabuda yahay nafcina uma milkin karo oo nafci ka maqan ma siin karo wanaag waxtar ka maqan ma siin karo dur asaga ku suganna kama qaadi karo marka wuxuu tari karaan lama arko baryadooda marka waa baryo baatila wey wax iyo cibaadadooda cibaadada baatila weeyaan saasaa loo jeeda laa yastajiibuuna bishay markaasaa masal la siinayo laleeyahay hadday ilaahyaashoodu wax tarayaanna waxtarkoodu wuxuu la mid yahay qof inta ceel soo kor istaagay ooman qof ooman baa ceel soo kor istaagay markaasuu ceelka biyihiisa hoos ma jiraan gacmuhu inta fidiyo wuxuu leeyahay biyow ii soo baxoo kaale iyo afka ii soo gala biyuu inta ceel ka soo baxaa miya afku galaya waa mayo miyay ajiibayaan kaasoo kaloo la mid yahay yani qofka ilahay khayrkii baryo kaa uu kaloo la mid yahay yani waa nin yani maaragtay aan xamaaqa ku hadlay waa doqon doqon nin doqonay ka suurowdaa soo ma qof caqliga kama suurowda inta ceel dul istaagay inuu yidhaahdo biyow ii soo baxoo kaale iyo afka ii gala waa doqon bay ka suurowda nin caqlila kama suurowdo qofka caaqilka wadaa buu raadsani xarig buu ku xiran ceelkan buu sii dayni wuu ku ridi biyihii buu la soo bixi ama asagaa deganaya ceelkii gelaya hadduusan wadaanaysanin iyo wixii labadoo samaynaya marka mushrikiintu inay yani axmaqiin yihiin doqomo yihiin cid cid alle cid ilaahay yani cid aan ahayn caabudo barisaahi ayuu rabbi tusaalaha noogu sheegi weeyaan marka laa yastajiibuuna lahum bishayin waxba uma ajiibi karaan ilaa ka baasidi kafayhi ila istijaabatan ajiibid mooye oo la mida kaistijaabati lmaai liman madda yadayhi ilayhi yalubu minhu an yabluga faahu saasaa loo jeeda ilaa kabaasidi kafayhi labadiisa gacmood mid fidiyey ila lmaai biyihii u fidiyey liyabluga inuu gaaro biyihii faahu afkiisa inay gaaraan darteed buu u fidiyey kaasoo kale yani inta ay biyahaasi ajiibaan oo kale bay asnaamtan iyo ilaahay keyrkiisaoo la baryana ay ajiibi karaan weyaan marka hadday biyihii la waayo oo shay aan jirin tashbiihaas uma jeedi yani waxa weeye ducadii kaafirka ilaahay keyrkii mushrigii qofka mushriga allah cidaan ahayn baryayey iyo caabudayey ayaa waxaa lagu shabahay qofkaas biyaha kaalay afka iisoo yani biyo ii imaada afkayga soo galo oranayo wey marka waxaa la yidhahdaa waa min ah min axsan alamthila tusaalooyinka kan ugu fiican ayaa la yidhaahdaa ayuu ka mid yahay marka macnaheedu waxa weeye waa tashbiihun biamrin maxaalin amar oo maarata mustaxiil ah ayaa lagu shabahay weeyaan marka sida aynan qofka ceelka intuu biyaha uga soo baxaan ayan afkiisa u geli karin bow axadka ilaahay ka soo harayna waxba uusan u tari karin uusan anfici karaynin saasaa loo jeedaa weyaan tashbiiha marka halkaasaa looga jeeda ilaa kabaasidi kafayhi mid labadiisa gacmood fidiyey mooye ilalmaai biyo u fidiyey liyabluqa biyihii inay gaaraan faahu afkiisa ay gaaraan oo u cabo yani kaasoo kale sidaas intaasoo kale wey lanna biyuhu waa jamaad wey wax shay jamaada wey xaajada qofkaani inuu ooman yahay ma garanayaan mana oga weyaan وما هو به هو ضميرك الماء بانو عرنينا وما هو به ما اينا نهان ببالغه من كان افكيس كغاراي ما ايسن يعني ببالغ فيه بالوجيدا افكيس مد غاريو به ما اي اهوي ولذلك مجاهد بن جبر مركو فسره وحوليه يدعو الماء بلسانه ويشير إليه بيده فلا يأتيه أبدا عرب كيسو كقيلنا أو بيه ويريا biyihii buu u dhawaaqaya carabka uga dhawaaqaya gacantana uu ishaaraya wuxuu leeyahay kaalaya maaragtay afkayga soo galay ayuu oranaya falaa yatiihi abadan biyihii u imaan mayaan yani saas oo kale bay culummadu ku fasiraan waxay leeyihin wuxuu la mid yahay wamahaluhu kamathali rajuli alcadshaani aljaalisi calaa shafiiri lbi'ri xaalkiisa qofka mushriga wuxuu la mid yahay qof ooman oo ceel qarkii fadhiistay gebigii fadhiistay yamuddu yadahu gacantiisa ceelka u taagayo falaa yablugu qacra albi'ri ila almaa'i aanan ceelka salkiisa aanan u deganin oonan gaarin walaa yartaficu ilayhi almaa'u biyuhuna aysan usoo kor noqonaynin wey macnahaas waa lagu fasiraa oo yani kabaasidi kafayhida gacmihiisa mid fidinaya in la yidhaahdo waxay kala culimadu ku fasiraan baasidkan waxa loo jeedaa bimacna alqaabid baa loo jeedaa qof qabanayo qabsasho ayaa loo jeedaa marka ilaa ka baasidi kafayhi mid labadiisa calaacalood kafka intaana la yidhaahdaa gacanta inteedaas faraw ku yaalaan iyo calaacasha ayaa la yidhaahdaa marka labadiisa gacmood mid ku qabanayo ilalmaai biyihii ku qabanayo saas u soo qabtay maaha wuu darsaday urfa la yidhaahdo markaa darsatid laakiin marka qabashada la yidhaahdo qabdiga saan wa saanu u qabtay biyihii liyabluga faahu biyihiisa in caskiisa inay gaaraan hadda haddaa biyo saa u qabato maxaa ku soo raacay farahaaba ka wada daadanaya wax ku soo raacaya male wax u ahaanaya ma jiro wax biyaha soo raacaya lama arko weeyaan marka qofkaasoo kale yani laa yakuunu fii yadihi shayun sida gacantaada ay eber u tahay oo gacantaada eber ay usoo noqonayso ayaa maaragtay ayuu kaasna mushrigana la mid yahay weeyaan walidalika in yani maaragtay basit yadayhi kalqabid ala almaa'i lagu fasiro carabta way taqaanaa oo waxay u isticmaalaan matal bay u sameeyaan qofka shayga uusan gaaraynin raadiyo waxaadan helaynin qofka u sacyiyo u ordaay waxay dhihi jireen fulanun waxa weeye kalqabid ala almaa yani waxay yidhahdeen carabtu nin biyo qabtay oo kale ayuu la mid yahay saasoo kale buu la mid yahay gabayadoodii bay ka mid tahay nin baa gabar jeclaaday gabadhii gabadhii markuu jeclaaday waa isjeclaayeen markii dambana gabadhii uu ku guulaysan waayey gabadhii yani jacaylka dhex maray ayuu ku guulaysan waayey markaasuu wuxuu yidhi faasbaxtu mima kaana baynii wa baynaha min alwuddi mila alqaabidi almaa'i bilyadi yani waxaa noqday buu yidhi aniga iyo gabadha jacaylkii naga dhexeeyey mila alqaabid ilmaai bilyadi mid biyo gacanta kusoo ku qabtay oo kalea la mid noqday buu wixii aan raadinaya baan waayey wey ma aanan helin wey marka usluubka macnahaasna culammadu way ku fasiraan weeyaan wamaa huwa biyihi ma aynan ahaanin bibaaligihi afkiisa mid gaaro ma aynan ahaanin ceelka inta ka soo baxaan afkiisa ma gelayaan wamaa ducaau lkaafiriina gaalada yani cibaadadooda iyo baryadoodu ma aynan ahaanin ilaa fii dalaalin baadi dhexdeed mid ku sugan mooye wax kale ma aysan ahaani yani waxa way wax nafciyo ay ka helayaan lama arko baryada aad ilaahay bariso allah cibaadada aad caabudo nafci baad ka helaysaa cadaabka ilaahay kaaga ilaalin janna ilaahay kugu siin adduunyada ilaahay bala kaaga ilaalin khayr fara badan buu qofku kala kulmaa adduunka markuu ilaahiisa caabudo subxaana watacaala marka kuwan ducadoodu wax ay ilaahay agtiisa kaga helayaan ma jiro maxaa yeelay libutlaani maa yadcuunahu min duuni illah waxa ilaahay ka soo haray ay caabudayaan cibaadadaas baaba baatil ah weeyaan marka cibaadadoodii iyo ducadoodiiba waa ay burto weeye ilaahayna ma aqbalayo weeyaan wallah subxaana wa tacaala aclam